waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha februaayo in ay tahay siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo labaataniyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanayso stuudiogaannu ku leennahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn xarunta b b c du ay ku leedahay london oo kooxoo falastiiniyiinta taageersan ay khasaare gaarsiiyeen diyaarad ku soo dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada toronto ayaa qallibantay iyadoo gebi ahaanba dhabarka ku istaagtay rakaabka iyo dadkii ka shaqaynayay diyaaradda ka degday magaalada toronto ee dalka kanada ayaa laga daadgureeyay halkaasi kadib markii diyaaraddu gebi ahaanba ay qallibantay oo dhabarka ay isu rogtay booliska gobolkaasi ayaa sheegay in shan iyo toban qof ay ku dhaawacmeen dhacdadaasi diyaaradda xarunta b b c du ay ku leedahay london ayaa khasaare ay gaarsiiyeen dad ka cabanaya sida warbaahintaasi ay uga hadasho dagaalka khaza booliska magaalada london ee la yidhaahdo metropolitan police ayaa sheegay in albaabada hore oo dhalo ka samaysan la qarxiyey sidoo kalena rinji guduudan ay ku buufiyeen dhismahaasi koox isku magacowda palestine action ayaa iyagu mas-uuliyadda sheegatay waa markii labaad ee kooxdani la sheegay inay khasaaro gaarsiisay warbaahinta b b c da iyagoo ka cabanaya sida ay b b c du uga hadasho dagaalka israa'iil iyo xamaas iyadoo tii ugu horreysay ay dhacday bishii oktoobar labadii kun iyo labaatan iyo saddexdii ra-iisul wasaaraha dalka britain ayaa isaguna ku dhawaaqay in yurub looga baahan yahay inay qirato oo garowsato in waqti cusub oo dhanka ammaanka lagu jiro kadib shir deg dega oo ay madaxda yurub ku yeesheen magaalada baris oo ay ka qayb galeen hogaamiyaasha qaaraddaasi yurub shirkan ayaa si deg dega loogu baaqay kadib markii maraykanku uu ka bilaabay diblomaasiyad uu kaga hadlayo arrimaha yurub taasoo xulafada yurub iyo maraykanka khalkhal ballaaran gelisay wixii ka dambeeyey toddobaadkii lasoo dhaafay saraakiisha maraykanka ee ka tirsan maamulka trump ayaa waxaa lagu arkay fikrad sheegaysa in washington ay diyaar u tahay inay aqabasho oo la heshiiso kremlinka dalka ruushka halka ay markaasi aysan waxba ka soo qaadin saaxiibadeedii taariikhiga ahaa ee yurub kiir stamer ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in xaaladani hadda ay fursad cusub siinayso yurub baarayaasha booliska ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in guri dab ka qarxay oo qof ku dhintay magaalada melbourne bishii lasoo dhaafay lala xiriirinayo muranka dagaalka dhanka tubaakada iyo sigaarka ee gobolkan victoria ka socday muddada dheer askarta booliska ee dembiyada baarta dembiyada gubashada iyo qaraxyada ayaa dadweynaha waxa ay ka codsanayaan inay la wadaagaan wixii akhbaare ee ku saabsan baaritaanka ay ku wadaan dabkan ka dhacay xaafadda torgarina kaasoo ay aaminsan yihiin inuu ahaa weerar si gaara guri loola beegsaday laakiin adreys ama guri khalada markaasi ay weerareen kooxihii halkaasi weerarka ku qaaday gobolka new south welesna dadka isticmaala tareemada gobolkaasi ayaa laga ballan qaaday in dhibaato weyn aysan soo gaari doonin safarkooda maanta oo talaada iyadoo gobolkaasi weli ay ka socdaan muranka u dhexeeya ururada shaqaalaha tareemada wada iyo dowladda gobolkaasi ku dhowaad boqol iyo shan iyo toban darawalada tareemada wada iyo waardiyaasha kale ee ka shaqeeya ayaa saakay soo wacay iyagoo sheegay inay jiran yihiin oo aysan shaqada imanayn tiradan ayaa la aaminsan yahay inay tahay mid la xiriirta muranka shaqa joojinta ee gobolkaasi muddada dheer ka socday ururada shaqaalaha iyo dowladda ayaa la filayaa in murankooda uu dhegeysto ururka shaqada iyo shaqaalaha berito oo arbaca iyadoo la rajaynayo in wadahadalladaas lagu soo afjaro muranka labada dhinac u dhexeeya laakiin premierka gobolkaasi new south welles chris mins ayaa sheegay in dowladda ay ka go-an tahay inaan markaasi la handadi karin saadaasha hawada berito magaalada melbourne waa roobab iyo labaatan sydneyna sidoo kale waa roobab iyo labaatan iyo lix halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo saddex senti oo dollarka maraykanka ah ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho